dadku dadku wuxuu u baahan yahay dadku waa adli markii lagu dhawaaray maamulkaas oo la sameeyna in mamnuuc tagno shabeellada hoose iyo degmooyinka la xiriira inaan tagno ayaan sameynay inaan dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda aan ku saabno dad maaragtay dhaqanka wax ka yaqaano dadadoo dad la ixtiraamaa aan u samaynay in maaragtay dadka dagaalamaya ay kala joojiyaan waxaan tagnay dagaalamada hooshabeellada hoose markaan tagnay waxaan tagnay jinaale waxaan tagnay afgooy owdigla ogobol waxaan yahay kulliga kusoo wareegay meelaha dhabaatadu ka jirtay annaga hawsha aan qabanay afgooyna xawaan waxaan tagnay hadda ilaa hadda waa tahay saasaan kusoo hoolaasaan bilownay annaga wax kasta oo bilowa dhamaystirinayn laakiin bilow wanaagsanay noo ahayd waayahay kasokow hadalladaad ii sheegaysid ka waran maamul kale ayaa jira isna oo koonfur galbeed ah shabeellaha hoose ka jira arrintaasi idinku maxay saameyn oo idinku leedahay
arrintaas laa maleynay laakiin niman hadda annaga wax naga quseeyaan amaan wax isku dasana maahan yani wax waa naga dhaxay karaan oo waxay isdiidaan mid haddii wax ku heshiiyaan wax waa naga dhaxay karaan laakiin ilaa hadda waan hor fadhiisanay oo in heshiimahan wada gaarnay ma jiraan wax isku darsano waan maqlayay hamidooda iyo rabitaanka iyo aan la sheegayay laakiin waxa ka shaqo onaga ayagu isaga ramale laakiin waxaan kuu sheegaya in la wada hadli karo waxaana ay ka dhaxi karaan dadka hadday is yimaadeen ay wax isku raacaan laakiin hadda waxaan samaysan annaga wax noo gaara ayaguna waxay isku sameeyeen wax ay leeyihiin iyo waxaynoo isku darsan ay ku rabeen ayaguna taasi waxay ku fiican tahay inay naftu soo kartana isu yimaadiin haddii la yahay qof kasta intay naftu sukeena ku qoran waa laba gobol in ka badan inay israaco iyadaa saan maaragtay anagu fulinay iyadaan ka rabnaa difaac xagga kama rabno anaga hawsheena meeshaasay noqonaysa
waayahay maamulka shariif xasan shabeellaha hoose ayuu ayuu ka taliyaa idinkana laba shabeel ayaa sheegateen shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose mid ka mid a gobolka waa waa maamulka shariif xasan oo dawladda aqoonsata ayaa haysata idinku marka hal gobol miyaad maamulaysaan
maya kan walaa maamulana inta loona wasalo sharciga waxaan maamulaa nafsiya waa xoogtan hadday niman tahay waa sidaan kuu sheegay mogta hadday tahay manuuqsi taana taas wax ka iman doona markaa waaninka runtina gaaro mar idinka mala hadasheen maamulkaasi oo diyaar muutiin inaad wada hadashaan oo fadhiisataan maadaama hal gobol hal gobol hadda aad kusoo koobanteen
annaga hal gobol kulli koobin labada gobol anaga ka talina hal qofoo nagala taliya ama jiro hadda la tala laanteena qof ka tali karta anuu ma jirto ama dawla ha wado hadda ajaani ha wado ama iyadu ha is wado dadka meesha iskala yani aasawriga dadka deegaanka iskala waxay qaaday ka hayna dee cid fili ka daawayo waxa ilmaaya naagu waa noqon buuga daawayo haddii cid kasta inuu timaado adana hawada la iska qabadsiiyo la iska yaabay lana wax ka sheegi maayo oo waa wixii la arki daa waayo dadku rabta kor ku dhaqa ku dhaqaan siyaasi waxa la dagay fuli karo waxa la fuli karo waqtiga kale ugu arta
idinku xaruntiina waa halkee maamulka shabeelle baraaba ayay u tahay idinku halkee xarun idin ah annaga waxaan afgooye sukubagaa waxaan u jirnaa hadda marka
marka dhibaatooyin ayaa ka jira wax hal ah ma ka gaarteen
waa taageerada galaha maraya waa inta hore kale aan ahayn gabadha la isleynaayo beeraha la iskuleynaayo waa la baabiinayo beeraha la isku dilaayo dadka beeraha tacbaan masaakiinta aa la qabsaayay waxaasoo dhan hadda yani dadkii isu tanasul iyo isu soo jiidi saasaan kula jirnaa ilaa hadda waa kula jirnaa dinkana way dhaantaa hadda wax badan wax badan waa lawada ogyahay dawladda badan aqoonsan tahay
dawladda annaga jirna way og tahay inayna aqoonsato inay iska keeni diiday idinku horanta anugayada aqoonsan hada inayna aqoonsan inayna gaar waayo inay dawladda jirta uguna annagu oo oo dhace annaguna jirtaan waa isugu dhaxe qofka aan wax lagu daran waa kulaan oo waxba ku daranayn
waayahay su-aal kale haddaan kuweydiiyo oo ku saabsan isla maamulkaada madaxweyne ku-xigeenka ayaa tahay muddo badanna waad jirteen waxaad ii sheegtay dhowr meelood inaad ku guuleysateen ma is leedihiin xilligan wixii ka dambeeya maamulkiina waa uu sii shaqayn karaa oo deegaanada kale waa uu hanan karaa ayadoo maamul kalen uu ku jiro oo laba maamul way ka talin karaan
laba ma maamul usu dhili karaa ma jiro anu kana ka talino hadday soo gaadha waa wada hadal isaas garab iyo si marada ku yimaado wax naga dhacayaan ee maamulka iska keena dhaafa annaga asagoo kafika oo iska socda ka tali kara meeshaan ka talino ma jiro waayo is afgaradka maxaad ula jeedaa aayo soomaalitajiga qodobafta kutirmaysa ee qof ku xeera iyo walaxa islaamaanta isku darata iska haysan karta ee iyadu ka tali kartaan dimi ku anaga haddana in arkaa ma hubo haddana mel kuma hubo waayo wax isku darshada naftirkeeda wa- wadahadal ayay rabtaa maamulkaasi xiriir badan kala dhexeeya dhanka kale ma idinla soo xidhiireen si aad wada xaajood u gashaan annaga ilaa hadda ayaa maarag annagana lama xariirin ayagana lama xariirin haddii ayaga laga baahi barkar ba umaqnaba hadday baahi qabaan inay suuba lasku basbanayaan saa la wayna idinku diyaar ma utihin haddii laydinla soo xidhiidho oo laydin yidhaahdo war wadahadal ayaan ogol nahay in hal maamul a- maamulkaas kale aad ku biirtaan hadday suurtageliya in la wado ama annaga waxaan unaa diyaar haddii la hadda malki wanaagsan lasraac kala la qaadana
hadda sideed wax u rabteen
ya hadda maamul kale ayaa gobolkiina ka jira sideed wax u rabteen idinka
annaga waxaan rabnaa in cid waxaan isku darsanayno aan heshiino haddii kale waxaan nahay labadooda isku talanayo shaqadayna asaas ku wadano
howsha maamulka ka sokow inaad dib u heshisiin aad samaysteen maxaa kaloo idin qabsamay xagga ammaanka marka laga hadlayo
ammaanka dadweynshiin dhisayeena dadka istilaaya waaye dadka istilaaya dhexdooda in aslaaxiyo ka shaqeyn annaga taas waxaanayna ku haysan iskudajaanka ku haysan taasaan aslaaxinayna inay maalgeysiyaan duquliyaan isu keenay dadka waxgaradka waa nagala xidhiidhi kalan aragnay waxaana ku heshiinay in maaragta nabad nabada naasla maarada oo dadka dawada bilaato waxaa fiican in la nabadoobaa dadka ku filan oo la walaashado dadku waana isa dhashay waana isa degan waana isku deegaana in hadda yani duurka ka timin oo la rabaayo meel allan ma jirto dhulkooda nugyihin waa dad deegaana marka in meesha waxay ku dhaadaa nabadgelye inay isnabadgeliyaan oo qofkii laga nabad galaa waa nabadgelye inay isnabadgeliya saasaan ku tahaynaa saasaan wadnaa kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka shabeelle oo telefoonka goobjoog u warramayay aad baad u mahadsan tahay mudane